galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin axada bisha may waa saddex iyo toban sanadka laba kun sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida shir loogu magacdaray shirweynaha qaran ee geedi socodka dib u eegista dastuurka oo maanta ka furmay magaalada muqdisho dastuurka waa in la dhammaystiraa si haydaha dowladda ay ugu kala taxnaato shaqooyinkaay leeyihiin oo aanay isugu khaldan dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u oogno si aan u oogno sarraynta sharciga dastuurka waa in la dhammaystiraa si ay u kala caddaato awoodaha xukuumadda
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a dadweynaha beledweyne oo ka gows adeegay in ay ka barakacaan fatahaadda sababta goordhow ayaad maqli doontaan annagoo ganacsanayno lugaha biyaha waa kula jirnaa oo hawshiina waa noo socotaa alxamdulilah dhibka waa waxaasoo dhan waa helaa waa basasha hilibka burkii sokortii wixii oo dhan waa si wanaagsan waa inagu socotaa shaqada hadda alxamdulilah
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha dalka faransiiska ayaa sheegaya in ninkii ka dambeeyey weerarkii dhimashada sababay ee midida loo adeegsaday bartamaha baariis sabtidii uu u dhashay amaba ku dhashay waddanka jejniya sannadkii kii bilayska ayaa aabbihii ka haystay si ay su'aalo u weydiiyaan eedaysanaha ah ayaa midi la dhacay shan ruux mid ka mid a shantaasi oo jir ah ayaa durbaba geeriyooday wasiirka arrimaha gudaha gerard colombo ayaa sheegay axaddan maanta in afarta qof ee kale ay xaalad halis ahi ku jiraan booliska ayaa ninka weerarka geystay isla goobta ku dilay ayuu yidhi colombo isagoo saraakiisha ciidamada ku ammaanay tallaabadaasi kooxda dowladda islaamka ayaa wakaaladda ay wararka ku baahiyaan soo dhigay war ay ku sheeganayaan mas-uuliyadda weerarkaasi iyagoo xusay in ninka fuliyeyna uu ahaa askari iyaga ka tirsan xeerlaalyaha guud ee magaalada baris francois molins ayaa weriyeyaasha u sheegay in ninka midida dadka la dhacay uu allaahu akbar ku dhawaaqayay marka uu weerarka fulinayay molins waxa uu intaa ku daray in boolisku ay bilaabayaan baaritaan dhinaca la dagaalanka argagixisada ah oo weerarkan la xidhiidha madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa qoraal uu tuwirarkiisa soo dhigay ku sheegay in faransiisku aanu hal taako siinaynin cadowga xorriyadda sida uu hadalka u yidhi
hay-adda sirdoonka dalka indonesiya ayaa sheegtay in ay ka shakisan tahay in kooxda taabacsan kooxda isis ee islaamiga ah ee la yidhaahdo jameeca anshaar khilaafa ee loo soo gaabiyo jaad ay mas-uul ka tahay qaraxyada axaddan maanta ah ka dhacay saddex kiniisadood oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi waawan burwanto oo ah agaasimaha isgaarsiinta hay-adda ayaa sheegay in jaad uu qaraxyadani qorsheynayay intii muddo ah hase yeeshee ma jirto cid islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka ugu yaraan toban qof ayaa dhintay koob iyo afartan qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyada ka dhacay magaalada la yidhaahdo surabaya ee ku taala jasiiradda java wakaalada wararka ee royters ayaa sheegaysa in booliska ay kiniisadda la yidhaahdo surabaya ka heleen bam aan weli qarxin warbixinadii u horreeyey ayaa sheegaya in kuwa isa soo midaamiyey ay mas-uul ka ahaayeen qaraxyada laakiin bilaysku ma xaqiijinin arrintaasi
saraakiisha magaalada jalaalabaad ee bariga afghanistan ayaa sheegay in qaraxyo iyo weeraro foolka fool ah oo u dhexeeya xogaga ammaanka iyo debley oo halkaasi ka dhacay ay dhaliyeen dhimashada ugu yaraan afar ruux iyo dhaawaca labaatan kale inta aanay rasaastu bilaaban waxaa qaraxyo waaweyn laga maqlay agagaarka agaasinka maaliyadda ee gobolka nangarhaar saraakiishu waxa ay sheegayaan inay suurtagal tahay in khasaaruhu intaa ka sii bato ma jirto ilaa iyo hadda cid dhabarka u ridatay mas-uuliyadda weerarkaasi
guddi caalami ah ayaa loo sameeyey in ay isku dayaan in ay dalalka galbeedka ee dimuqraadiga ah ka joojiyaan fargelinta doorashooyinka ay ku sameeyaan ruushka iyo wadamada kale ee kale taliska ah guddiga caalamiga ah ee loo soo gaabiyay t c e i oo uu madax ka yahay xogayihii hore ee neto general andres fog rasmussen iyo xogayihii hore ee wasaaradda amniga gudaha dalkan maraykanka michael chertof ayaa maalintii jimcaha shir jaraa'id ku qabtay magaalada tan washington d c ujeeddada ka dambeysa guddigan ayaa ah faragelintii ruushka uu ku sameeyey doorashadii madaxweynaha ee dalkan maraykanka ee dhacday sanadkii sida uu rasmussen u sheegay v o eda qeybteeda ruushka la hadasha laakiin keliya aanay ahayn maraykanka oo keliya balse ay ku jirto yurub sirdoonka maraykanka oo inta badan oo in ka badan hal sano ka hor soo gebagabeeyey in madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin uu si shakhsi ah u hagay ololihii ka si uu u wiiqo dimuqraadiyadda maraykanka iyo in donald trump uu ka guulaysto xogayihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton ruushka iyo ololaha trump ayaa labaduba beeniyey eedeymahaasi laakiin rasmussen ayaa ku nuxnuuxsaday in putin uu leeyahay hadaf caalami ah taasoo ah sabab kale oo loogu talagalay hay-adda caalamiga ah ee la yidhaahdo transatlantic
magaalada beledweyne oo muddo afar toddobaad ku dhow ay roobab iyo fatahaado ka jiraan ayaa dadkii magaalada ka barakacay intooda badan ay weli bannaanka joogaan hase yeeshee dhinaca kale waxaa jira dad iyagu sheegay inaysan waxba u dhaxaynin in ay barakacaan iyo in ay magaalada sii dhex joogaan xitaa haddii ay biyo dhex caagaagaan
dhowr iyo labaatan maalmood oo biyaha fatahaadu ay dhex warnaayeen beledweyne weli dadka magaalada kama inquusan in ay dhex joogaan magaaladoodii faca weyneed ee beledweyne waxaa camiran dhiibatooyinka shaaha laga cabo kawaanada hilibka iyo suuqyada raashinkana dib ayaa loo furay iyadoo weliba dadku ay lugaha kula jiraan biyo haddana waxa ay sii wataan ganacsigooda goobaha waxbarashada ayaa weli hakad ku jira dadka magaalada ku haray waxay u badan yihiin kuwa iyagu doortay oo aanan duruuftu ku qasbin qaar ka mid ah dadka beledweyne go'aansaday in ay sii joogaan iyadoo weliba fatahaad ay jirto ayaa v o a u warramay magacayga waa cabdikariin xasan cabdulle waxaan ka mid ahay dadkii micnaha ay saamaynta ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle ee soona noqonaya laba mar ayuu soo mar horena waa yimid biyihii badnaay mar labaadna waa yimaadeen alxamdulilah wax dhibaato ani shaqsi qoys ahaan igama soo gaarin magaaladiiaan ku dhex jiraa anigii ilmahaygi magaladan ku dhex jiraa meel yaroo xoogaa taago aan biyo aan gelinna waan joogaa runtii magaaladu way furan tahay inkastoo meelaha ay saa'id u furneen laakiin businesski waa socdaa oo qol kastoo isigoo biyaha lugaa lagula jiro ayaa laga ganacsadaa qudurdaruurigiina waa la helaa ma macnaha doorta inaan magaalada joogo maadaama hadda guriga aan joogana uu qalalan yahay tasiilaadkii loo baahnaayna macnaa aan helaayo may haysato duruuf aan macnaha aan ku tago ceel jaala ama baadiyahaas kore aan ku aado waxyaalihii loo badnaa sidii noqon lehed maqaayad waa furanta haddii loo baahdo bibitadii cabitaanka agiilaa korontadii waa haystaa waa haysanaa farmashiyii waa macnaha waa furan yahay oo macnaha waa socotaa waxyaalaha daruuriga ahaa oo nolol maalmeedka ku xirnaynin macnaha waa shaqaynayaa suuqdii suuqii qudaartii hilibkii wixii dhan nolosha haysan jirna haysanaa alxamdulilah ganacsatada iibisa cuntada fudud ayaa waxay sheegeen in ay heleen macmiil ka badan kuwii hore oo wax ka iibsada islamarkaana waxa ay sheegeen in ay shaqeeyaan goobihii ay ka adeegan jireen sida suuqyada ani magacaygu waa cali cilmi maxamed oo shee cali aan ku magac dheerahay biyaha waxay nagu jiraan muddo adiga labaatan casho haddayna ka badnayn marka xaaladeena ganacsi aaday u wanaagsan tahay waxaa kaloo jirto micnaha waxaan ka ganacsanaa sida rootigoo kale sabuuse oo kale wixii kaloo soo raaca oo bur laga sameeyo o dhan oo biibite annagoo ganacsanayno lugaha biyaha waa kula jirnaa oo hawshiina waa noo socotaa alxamdulilah dhibka waa waxaasoo dhan waa helaa waa basasha hilibka burkii sokortii wixii oo dhan waa si wanaagsan waa inagu socotaa shaqada hadda alxamdulilah
macaamiishii qaar ka qaxay ma jiraa oo wixii dakliga soo geli jiray hoosudhac ma jiraa hoosudhac maya maya hadda ma jiro hoosudhac shaqadeenna hadda waxaa waaye way wanaagsan tahay macaamiishii inkastay qaar naga tageen qaarkii kale nala jooga hadda hawsha nala wado dadka danyarta ah ee magaalada ku haray ayaa waxay rajo ka qabaan inay helaan gargaarkii loogu talagalay dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle nabadoon dacar xirsi nuur guddoomiyaha odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan ayaa waxa uu codsanayaa in gargaarka bini-aadamnimo la gaarsiiyo dadka u baahan ayadoo aanan wax musuq maasuq ah lagu samayn labaatan habeenay lagu jireen biyihii hore biyaha haddaan hune khamiistii ay soo galeen intii ay maalinkii hore kuwii ku joogeen hadda socdaan gooray bixi doonaan iyo goor kalena lama yaqaan dadka ummaddana weli maalintaasi biyihii yimideen iyo berge intii ka dhexayda dadka gudaha ku jiro wax loo keenay oo ilaahay abuura ma jiraan maxamed cabdulle qalaad shaati guddoomiyaha xaafadda buundaweyn ayaa waxa uu tilmaamay in xaafaddiisu dadka deggan ay ahaayeen xoogood ku nool balse ay waxyeello u geysteen biyaha fatahaadda ee webiga shabeelle xaafadda waxaa weeye boqolkiiba labaatan ayaa ka baxday siddeedkii kale gudahay ku jiraan waxaan ognahay in xaafadaha magaalada ku yaalla wax walba ay wax soo gaareen ama yaraadaan ha badnaadaane sababtii u soo gaari waa xaafadda buundaweyn oo ay u imaan waayeenna waxaan ka rabnaa maamulka xukuma gobolka iyo degmadaba arrintaas wax aad u lala dhibay noqotay oo macnaha ummadoo dhama isweydiinayso waxaan ka codsanaynaa maamulka gobolka inay xaafadda yimaadaan si ay u arkaan dhibaatada taalla dadka xaafaddaana kul bulotavet waxay dadka xooggooda ku nool oo tobankii ay maalinta soo shaqaystaan habeenkii karsada wax labaatan ka habeenna wax laga soo shaqeeyey wax kalaga shaqeey ma jiraan meyd ayaa yaalla oo shala duugna oon maanta duugna oon berri duugayno haddana qaylihiisuna dul saaran tahay meelnu aadnana garamayno oo ilaa xaggii ahayn waxaan idinka codsanaynaa maamulka iyo xildhibaanada qaranka ee jooga gobolka oo hal guri ku xidhan inay xaafaddan yimaadaan ay arkaan meydkii dhibaatada taalla
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan inkastoo ay degan tahay degaanka ceel afweyne gobolka sanaag oo ay maalmahani ka jireen colaado soo noqnoqday ayaa waxaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa xubno ka mid ah abwaanada waxaanay baaqiyo kala duwan u direen dhinacyada ay dirartu u dhexayso mas-uuliyiinta dowladda iyo sidoo kale culimmada wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye oo shirkaasi jaraa'id goobjoog ka ahaa ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa
waxaa naga damqaday oo aanu ka damqannay oo maanta ururka isu keenay shaqaaqadaa ka dhacday bari ceelafweniyaa gagaarkiisa soomaalidu in badan ayay ka hadashay waxaa dhaqankeennu in badan buu ka hadlay waxa la yidhi hilib idaad iyo hadal sokeeyaba waa la qaboojiyaa labadaba waa la qaboojiyaa waxaa la yidhi toban geed wax kaa kiciyo geeri sokeeyaa godob sokeeyaa jirta baa la yidhi waa godob sakeeya maxaad leedaa la yidhi waxaan leeyahay tihi guurta a seexan garashahooyda iyo bacashada maa leeyahay tihi maxaa kale leeyahay tihi agoon wadata oday goblaba iyo urkutaalada maan ka tagaabay tihi soomaalidu dhaqankeedu in badan buu ka hadlay waxaa waa celixumo
cidda xil qaatay ee xilka sida ee somalilan xil u sida dable ilaa dhakada ugu sarreysa ayaan anigu erey odhanayaa waxaan odhanayaa waxa weeyaan xilka aad sidaan waxaa la yidhi xilka aad sidaan wuxuunbaa kaari saddex shay baa kaarida baa layidhi xilka aad ku weydaa gar eexo guddoon jiricsan iyo gacan qudhan waxaanu leenahay cidda xilka somalilan u sida kala saari maayo soomaalidu waxay tiraada imika ay maraysaa haddii laba islaamood isqabsadaan ha loo tago madaxweyne arrin ha ka soo bixiyo madaxweynu meel walba ma joogo arrinkuna madaxweyne qura maha cid kasta oo xil sidaa ilaa dabla dhiman way saarantay kelmaddaas gar eexa ha qaadina guddoon jirecsan ha la imanina gacan gudhanna ha la tegina meel iyaga intaasaan odhanaya
bal labada nin labadan raas ee walaala ah ee magaca la baxay ee ab iyo abtiga ah ee dhal iyo dhashiihow bal hadda in tiriya intii idinka dhimatay iyo inta dhaawaca iyo intii dhacantay bal hadda tiriya khasaarahaas intuu leegyahay bal hadda tiriya bal waxa haddana u miisaantaan maxaa idiin soo bedelay miyaa faa'iideen mise waa khasaarteen ma garan laydin waxaa la yidhi dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waar markuu nin idinka dhinto guri walba waa laga ooyaya labadii hooyo labadii aabbo labadii habaryar labadii edo habarwadaagtii ilma abtigii ilma adeertii guri walba waa laga ooyaya dumarka weerka cad u xidhaysaan midba waxaa dhacaya in walaalkeed iyo ninkeed isdilaan labaduba ay dhintaan xaggee u ciirsataa agoomahaa soo kordhinaysaan madna waa moodaysaan war wax alla wax dagaal idiin soo sido iyo balaayo ma jirto nabad baa la dugsadaa nabad baa macaan dadka lagu khamaarayaa ee dhiigooda lagu bayacmushtarinaya waa idinka waxaanu leenahay war fakera fanaan xasan cumar rooraaye ayaa isna hadalladiisii waxaa ka mid ahaa waxaa lagu duulayaana ma aha inamada yaradee ilmaabtiga iyo habar wadaagga iyo suseejiga iyo ma aha soomaaliya inay burburintiinaada wada waxa weeyaan dawladdu inay quwadeeda tuso quwadeedu waa maxay dawladdu waxay leedahay shirdoonka ha lagu sii daayo kadaha dabadiisa ku jira hala soo saaro geesta kale abwaan cabdi aadan xaad cabdiqays ayaa isna ka mid ah xubnihii abwaanada ah ee halkaasi ka hadlay waxaana xuseen colaadan oo la joojiya ay tahay waxa maanta loo baahan yahay abwaanada ayaa suugaanta ay maanta ku cabireen khasaaraha ka dhasha colaada waxa iyana ka mid ahayd ummad yahay waxaad qaybteen qaranjab weeyaane ma jidkii qodxaha laga guray maanta dib u qaaday ma khasaarihii lala rabaa qoorta loo geliyey qoom wada walaala'a miyaa qun isku laynaya ma waxaan dad kale qaadan baad qaayibteen idinku allahayow adaa qaadire qaab xumaa taladu barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad weli nagala socotaanna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toose idinkaga imanaysa washington markana muqdisho shirweynaha dib u eegeysta geedi socodka dastuurka soomaaliya ayaa maanta laga furay magaalada muqdisho shirka oo socon doona muddo saddex cishaa ayaa diiradda lagu saaraya dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya waxaa shirka goobjoogka ah kusimaha madaxweynaha dalka ahna guddoomiyaha baarlamanka maxamed mursal guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaa kaloo jooga wakiilo ka socda maamulada ka jira soomaaliya marka laga reebo jubbaland oo shirkaasi qaadacday dhammaan dadkii ka hadlay ayaa ku dheeraaday sida ay muhiim u tahay in dib loo eego dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya si loo helo hanaan cad oo soomaaliya ay wajahdo labada kun iyo labaatanka cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoos jabriil ayaa sheegina jireen caqabado dhowr oo meelaha qaarkeena dibudhacyo ku yimaada ka doodista arrimaha dastuurka soomaaliya waxaan ka bilownay inaan inaan la yeelana forum dowladaha maamul goboleedada ah aan u bixina moka forum wasaaradaha dastuurka oo hadda qaarkood inta fadhiyaan iyo wasaaradda saddexdii biloodba inaan wada fadhiisanaynay si mugdiga u yaraado isku sina aan wax u aragnaa xildhibaan cabdi xasan awaale qaybduud ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ee labada gole baarlamaanka ayaa ugu yeeray madaxda dowladdu inay dhowraan qodobada dastuuriga ku qoran dastuurka kumeelgaarka ee hadda hanaankiisa laga doodayo walaalayaal dalku marna ma yeelanayo dastuur haddii aan madaxda siyaasadeed aysan ku heshin arrimaha u baahan wadaxaajoodka siyaasadeed iyo kuna xusan awood qaybsiga khayraadka qodobka boqol iyo afartan iyo afar awood qaybsiga siyaasadeed konton iyo afar iyo nidaamka siyaasadeed ee arrimaha maaliyadda federaalka eeqodobka boqol iyo labaatan iyo labo iyo boqol iyo labaatan iyo afar gudoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle sheekh cusmaan barre ayaa ugu yeeray dhinacyada gacanta ku haya dastuurka kumeelgaarka iyo dhammaystirkiisa inay soo muujiyaan maqaamka muqdisho matalaada dadka ku nool gobolka banaadir balse aan ku ekeenin muddayn wakhtigeeda aan la garanaynin sidoo kale waxaan rabaa inaan soo jeediyo gobolka banaadir madasha xubna uuma jiran waxaan soo jeedinaa guddiga saddexda xubnood ka kooban la socodka iyo guddiga madaxa banaan iyo wasaaradda iyo xubnaha kale ka socda dowlad goboleedyada in gobolka banaadir loogu daro xubno oo ka mid noqdo madasha maadaama gobolkan uusan hadda eh, yacni gobolkii banaadir uu yahay hooyadii ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo rabaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaaraha maqaamka magaalada muqdisho in yacni wakti loo sameeyo uusan iska furnaanin gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay in soomaaliya aysan aqoonin nuuca federaal ee qaadata loona baahan yahay in la dardar geliyo dib oogista dastuurka hadda gacanta lagu hayo dastuur federaala waa in si cad loogu qeexaa dhammaan arrimaha aasaasiga u ah dhisidda dowladnimada iyo hirgelinta nidaamka federaalka marka aad eegto dowladaha qaatay nidaamka federaalka waxaa ahmiyadda koowaad la siiyey kala qeexidda awoodaha dowladeed ee heerarka kala duwan iyo sidii loo iyo sidii loo wada shaqayn lahaa loona hirgelin lahaa nidaamka federaalka ee la qaatay soomaaliya ilaa hadda ma taqa ma taqaano nooca federaalka een qaadannay mana kala cadda awoodaha dowladeed ee heerarka kala duwan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa shirka dib oogista dastuurka ka sheegay in baahi weyn loo qabo dhammaystirka dastuurka si ay u kala caddaadaan awoodaha hay-adaha dowladda soomaaliya si looga gudbo khilaafka soo noqnoqday dastuurka waa in la dhammaystiraa si hay-adaha dowladda ay ugu kala taxnaato shaqooyinka ay leeyihiin oo aanay isugu khaldamin dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u oogno si aan u oogno sarraynta sharciga dastuurka waa in la dhammaystiraa si aan u adkayno midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliya dastuurka waa in la dhammaystiraa si ay u kala caddaato awoodaha xukuumadda iyo labada aqal tusaale ahaan dastuurka waa in la dhamaystiraa si isqabqabsiga loogu beddelaa xasilooni siyaasadeed ra-iisul wasaare kheyr ayaa ballan qaadin xukuumaddiisa ku bixin doonta lacag gaaraysa saddex milyan oo dollar si loo dhammaystiro dib oegista dastuurka ku-meel gaarka ee soomaaliya halkan markaa ka caddaynayaa xukuumaddaydu waxay ku ballan qaaday inaan bixin doono saddex milyan oo dollar oo loogu talagalay dastuurka waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inaan bixin doono si loogu dhammaystiro laakiin waxaan rabaa ballanteennu inay ahaato dastuur soomaaliyeed maskax soomaaliyeed dhaqaalo soomaaliyeed talo soomaaliyeed iyo midnimo soomaaliyeed oo dib u yagleesha ugu dambeyntiina waxaa shirka si rasmi a u furay kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan isagoo sheegay inay muhiim tahay in dadka soomaalidu soo ceshato sharafta ay ku laheyd adduunyada muhiimna ay tahay in dastuurkooda ay maalgashtaan dhammaanteena waxaana saaran dib u soo celinta karaamada iyo sharafka shacabka soomaaliyeed uu ku lahaa bulshada caalamka waa mas-uuliyad annaga oo dhanna wada saaran dhammaystirka dastuurka jamhuuriyadda federaalka waa mas-uuliyad annaga si gaara noo saaran waa marka aan aaminno inaan dhaqaal ahaan iyo cilmi ahaan aan isku filannahay haddii kale maalin walba waxaan soo qoraynaa dib u eegista dastuurka jamhuuriyadda federaalka aan aaminno inaan dhaqaal ahaan iyo aan isku filannahay inaan samaysano dastuurka noo iftiimin lahaa meesha aan u soconno u iftiimin lahaa ubadkaan dalnay shirkan ay soo qabanqaabisay xukuumadda soomaaliya waxaa ka qaybgelaya maamulada ka jira soomaaliya marka laga reebo maamulka jubbaland bulshada rayidka aqoon-yahano iyo dad yaqaana dastuurka kuwaayo meelo kala duwan laga casuumay cabdulqaadir okey v o a muqdisho
weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aanu ku qaadaa dhigi doono xaaladda guud ee gobolka banaadir gaar ahaana amniga sidaynu ka war hayno toddobaadyadiina dhaafay wararka ka imanaya magaalada muqdisho waxaa ka mid ahaa dad la dilay oo la garan waayey cidda ku dhagarowday dilal qorshaysan oo dadkii geystay baxsadeen qaraxyo ismiidaamina oo meelaha qaar lala beegsaday iyo ciidamada dowladda oo mararka qaar iska horimaadya dhex mareen dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaana maamulka gobolka banaadir waxay sheegeen inay labanlaabayaan dadaalada ay ugu jiraan sugitaanka amniga si aynu haddaba arrimahaasi macluumaad uga helno waxaa barnaamijka marti noogu ah guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso kusoo dhowo guddoomiye barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu horrayn bal faahfaahin naga sii dadaalada ammaanka lagu xoojinayo ee maalmihii lasoo dhaafay aad wadeen runtii aad iyo aad umahadsan tahay waxaan iska mahadcelinaa v o a fursada aada shacabka siisaan inay uga qayb qaataan barnaamijyada noocan oo kale ah kormeerka jimcaha aan sameynay oo magaalada daafaheeda iyo goobaha ciidamada joogaan ujeedadu waxay ahayd barnaamijka xasilinta inaan muxuuha u falgalayno annagoo cashar ka baranayno waxyaalihii horay u dhici jiray waxaan hadda bilownay oo si wanaagsan noo maraya qorshaha maamulka gobolka iyo maamulada degmooyinka labadi tobanka iyo hay-adaha amniga heer gobol iyo heer degmada inay si dhow u wada shaqeeyaano oo nidaam wada shaqeyn buuxda ah partnership wax loo yaqaano siina waxaad moodaa in aada loogu guulaystay kadibna aan shacabkii howlgelinay oo amnigii qayb nagala yihiin ujeedaduna ay tahay magaaladan in ay noqoto caasimad sidii ahaan jirta berisamaadkii amni ah nabad ah qorshahaas si fiican buu hadda noogu socdaa waxaan rajeyneynaa maalmaha soo socda oo howlgallo ciidaxasilintana naga laga dareemi doono oo la xakameyn doono hubkii islamarkaana aan loo dulqaadan doonin dad qoryo iska dhex wata oo aan sharciyeysnayn hubka ayaad carabka ku dhufatay qaab nooceeyaad u wajahaysaan arrimahaasi hubka sharci darrada ah amaba ka sharciga ah inaan magaalada lagu dhex wadan karin qorshaha xakameynta hubka waxaa lagu ujeedadu tahay in la helo qof aan hub sharciyeysan wadan inuu magaalada mari karin marka hore waxaa laga bilaabaya wadooyinka oo cid allaale ciddii hub sharci daraa wadato sidoo kale sida wasiirka amniga ku dhawaaqay khamiistii horena ay ujeedadu tahay in xitaa mas-uuliyiinta dawladdu loo ogolaan karo keliya afar qori oo aka forty seven ka ah qoryaha waaweynna laga mamnuucayo magaalada taasna waxay sahlaysaa in amnigu hagaago weli lama gaarin habkii hub ururinta oo guryaha taasna waa loo tegi doonaa hadda waxay tahay ujeedadu xakameynta hubka inaan magaalada si lagu dhex wadan karin waa hagaa guddoomiye dhegeystayaasha jecel inay barnaamijka nagala qayb qaataan ayaan fursad siinaya aan u baaqo dhegeystaha haatan khadka ku jira bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waxa weeye maxamed axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho waan salaamayaa laantaasa soomaaliga ee c o eda iyo adigoo daadiyaha saxro hadda umaadsansa iyo guddoomiyahaba guddoomiyaha waxaan weydiin lahaa ammaanka magaalada ciidan iyo laguma sugi karo askar oo meel kasta ma istaagi karto askarta iyo shacabkana waxaa ka dhexeeya sensitive weyn oo aada u weyn waxaa laga yaabaa haddan markaad tegtid saldhig ama saldhig lagaa dacweeyo dadka xaafadda jooga oo dhan aad bay u murugoonayaan waxay moodayaan in meesha qofka laguba cunayo oo ay wax loo wado oo dawladnimadu ma aaminsana marka maxay tahay sababta loosku mashquulinayo in ciidan iyo waxaa la dhiso oo shacabkii awaaris badan loogu sameyn waayey oo dawladda xaggeeda iyo inay dawladdu iyaga u adeegto loo la-yahay waan gartay marka waxaad leeda waxaan u fahmay askar keliyaati ammaanka magaalado dhan ma xallin karto maxaa dawladda iyo shacabka oo iskaashanaya arrinta amniga qaab kale loogu geli waayey sawma aada iyo aada haa waan waan waan ku dhacday anigoo lay dacweeyey oo kale runtii igu horreysay markii igu horreysay aan saldhig tago oo ciidan ay gurigayga yimaadeen anoo dee sharci iyo sharci darro midda keli doonaha laygu yimaadee macnaa aad baad uga dareemaysaa xaafadda marka lagugu yimaado dadka o dhan waa murugoonayaan in bilo kula tagtay oo aan dawladdaadii ayna wax kaaga iman waad dareemaysaa marka cuqdad weyn baa udhexaysa aad baad umahadsan tahay looga fakeri waaye waan gartay maxamed oo aad baad umahadsan tahay guddoomiyuhu haynooga jawaaba su-aashaasi maxamed runtii aad aan ku mahad celinaa su-aasha arrimuhu sheegeen waa arrimo muhiima ciidan keliya amnigana ma sugi karo waana sababta keentayna istaraatiijiyadii xasilinta caasimada aan wax ka bedelno oo aan kusoo kordhino barnaamijka la yidhaha daristaynta oo daraasad dheer laga sameeyey sidii shacabka iyo ciidanku ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha muhiimka u ah deegaanka barnaamijkaas isagaa darisaynta xaafad walbo laan walbo guri guryo walbo tobankiiba oo falarka la yidhaahdo ilaa iyo kontonkii qo- guri waxa loo sameeyey dad darisayn ah oo la falgala maamulka degmada iyo waaxda iyo hay-adaha amniga taasna waxay keentay in shacabkii iyo hay-adihii amniga ay aada uga wada shaqeeyaan intaas waxaa sii dheer in istaraatiijiyadda howlgallada laga sameynayo xasilinta caasimadda maanta ay maamulkii degmada iyo shacabkiiba lagala tashanayo meelaha ugu muhiimsan waxaan aaminsannahay shacabka la-aantiis inaan amnina la sugi karin waana sababta keentay inaan annaga aada u danaynayno inaan ugu dhawaano shacabka barnaamijkaas berisaynta iyo howlgallada hadda socdana waxaan rajaynaynaa in saddexda bilood soo socoto magaaladan ay noqon doonto magaalada amnigeeda laysku haleyn karo waan gartay guddoomiye aad baad u mahadsan tahay guddoomiye intaynaan arrimahaasi ka fogaanin inta badan waxaa dhacda dad dad ku dila magaalada muqdisho oo baxsada oo la qaban waayo meelo suuqa bartankiisa ah qaar baa ku dila dadka sidoo kale dad baa qaraxya dhiga amaba qarxiya dadku waxay isleeyihiin suurtagal maaha in magaalada dhexdeeda amaba suuqa bartankiisa inta qof lagu dilo qofkii amaba kooxdii dilka geysatayna inay baxsato dabcan waxaa jira dad arkayay laakiin baqdin ay qabaan daraaddeed u sheegi kari waayey ciidamada ammaanka wixii ay arkayeen ay la kulmeen ee ammaanka halis ku hayay amaba dadka lagu dilayay taasina waxaa u sababaa laleeyahy dowladdii ma damaanad qaadi karto qofkii xog muhiima u keena ammaankiisa oo beribaa ama isaga ama eheladiisa la dilaya arrintaa ka waran runtii kooxaha nabadiisku waxay ka shaqeeyaanba waa inay dadka arki dhexgeliyaan oo waxaan jirin iyo buunbuunis sameeyaan ciidankeena geesiyaashana waxay u taagiyiin waxaa waaye in shacabkii la badbaadiyo wakti hore oo arrimahaas cabsi laga qabay ayaa jira kooxaha nabadiidkii handadaadahooda laakiin kadib shacabku waxay darawsadeen in handadaadahaas aysan waxba ka jirin dadkaasna aysan horumarka dalka danka lahayn taas marka waxay keentay inaan helno shacabkii oo hadda dhiirada diyaar u ah inay maamulka gobolkii degmooyinka la shaqeeyaa la shaqeeyaan hay-adihii amniga sababaha darisaynta aan hadda xooga u saarnay oo aan ilaa iyo haddana guulo wanaagsan laga keenay waxaa ka mid ah waxay ahayd usbuucii hore markii laba oo bambagacmeed ku tuuray degmada wadajir in shacabkii ay ku daba carareen soo qabteen sidoo kale dad falala ayagana geystay oo gacanta lagu hayo waa jiraan laakiin haddana mar walbo dhab shacabka waxaa laga rabaa haddii cid allaale ciddii amniga qalqal gelinaya haddii aad ka aamustana waa mid adiga aan kuu wanaagsanayn qof walbo soomaaliyeed waxaa u wanaagsan waddankan oo amniga marka runtii sidii hore ma aha hadda shacabkana aad baan uga mahad celinaynaa wada shaqaynta buuxda laakiin intaasoo lasii dadaalo marka rajo badan baan qabnaa arrimahaas ku saabsan aad baad u mahadsantahay guddoomiye waxaad ka dhawaajisay in ay jiraan dadad soo qabateen oo dad dilal u geystay waxaa jirtay gabadh dhowaan lagu dilay suuqa bakaaraha magaalada muqdisho gabadh lagu magacaabo maryan cabdulaahi gabadha ilaa hadda dadkii dilay ee toogashadaasi sameeyey gacanta ma ku soo dhigteen runtiitaas baaristii baa socota dad suhudna waa jiraan laakiin ma rabna inaan hadda sheegno ilaa iyo ay si wanaagsan usoo cadaato cid walba oo tuhun ku jirana xaq waxay leedahay in ilaa baaris kasoo dhamaanayo marka arrintaas waa lagu guda jiraa arrin naxdinna waaye arrin runtii aan dul qaadan karnana maaha annaga mar walba ciidamada la hadlayno waxaa kala hadalna waxay tahay shacabka badbaadadiisa iyo shacabka in loo tiro ha noqdo markii howlgallada la sameynayo iyo haddii ciddii shacabka dembi u geysatana in la dabagalo lasoo qabto marka waa dadaalku waa u socdaa laaki haddana nidaamkeeni iyo hay-adaheeni looma barbardhigi karo sida kuwa caalamka hore u maray waana meesha aan ku socona anaga aan hiigsanayno muddo shan sano gudaheeda in cid dembi geysata in laga waayo dalka soomaaliya waan gartay weli dhegaystayaal waxaynu bartanka kaga jirnaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan yariisow dhegaystayaal badan ayaa khadka ku jira balanu baaqa mid ka mida dhegaystayaasha khadka ku jira khayr oo joogto waxa waaye muqdisho horta assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ga dhegaysanayaan madaxdooda iyo shacabkoodaba su-aashayduna waxa waaye aniga horta dhawaan ba muqdisho imid xoogaa waxaan arkay maamulka aan ku baahsanayn degmooyinka iyo xaafadaha fogfog meelaha qaar markii inta boosas la kala gato la dhisto waxaan arkay iyadoo maamul dad lagu isku sheegaya dowladda hoose intay canshuur ka qaadaan boos la dhistay ay haddana maaragtay kuwii qaaday kuwaan ahayn ay imaanayaan oo leeyahay canshuurtii annagana siiya waana qaar qabiilaysan markaasna ay isku dhacayaan oo isxabadaynayaan baan arkay ma garato dad badan ku dhinteen marka haddee arrintaas waxaan guddoomiya rabaa inuu ka jawaabo waxa maamulka u baahi la-yahay oo muqdisho u gaari la-yahay xaafadaha fogfog su-aalo kale ama cabasho kalena waan qabaa oo anigoo naafa ah sanadkii hore taanu kuxirtigan ka imid hadeer sanadkii horena marbaa imid waxaan u imid arrimo caafimaad garoonkan ka dhoofayey gaari gaari wiljeeraan saarnaa gaariyaasha wiljeerka hodhan ma qaban karo garoomada iyo isbitaallada inta badan kuway isticmaalaan anigu ma qaban karo mid gaarao ayaan qaban kara boqolkiiba sagaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ima anfacayaan hal baa laga yaaba inay iga anfaca marka waxay dheheen wilchairkaagu baaritaan ma soo marin waa lagaa bedelaya mid kale lagu saaraya waxay dhahdaa kiina ay saartaan waa ka dhacaya anoo qaylinayo kiina waa ka dhacay waa ka dhacaya lay qasad igu saareen waxay noqotay inaan kala dhacay xoogaa waxaana qofba yaro baralays marka dadka saa ii galeeyana waa dadkii eh, laba sugidda ahaa ayaga qalad bay iga galeen iga aan uga dacwoodana ma lahayn oo maba aqoon meel looga dacwoodo qaladka ay galaan cid qabato ma lahan miyaa iyagana taas waxaan weydiinaya ciddii ku shaqa leh inay codkayga gaaraan rabaa uga faa'iidayso waad ku mahadsantahay su-aashaada guddoomiyaha gobolka banaadir ayaynu jawaabta u daynaynaa guddoomiye umulqaar marka hore aad baan uga mahad celinayaa kasoo qaybgalka barnaamijkan haddaan ku bilaabo midda dambe runtii aad baan uga xumahay dhacdada noocaas oo kale ah inay ku dhacday gabadh soomaaliyeed oo runtii baahiyaha gaarka qaba kuna socotay gaarigii wiiljairka haddana in falkaas dhacay marka runtii taas iyada ah hay-adihii aan gaarsiinaynaa waana ka cudur daaranaynaa annaga qofka kastoo muwaadin ah waxaan rabnaa inuu xaqa lamid a xaqa kale uu helo tan waa mid iyadana si guud oo baryahan qorshe aan wadno ah dadka baahiyaha gaarka qaba in loo sameeyo ama gaadiidkooda meelihii u mari lahaa waxaan ku faraxsannahay diyaaradaha qaarkood inaan kala hadalnay ku guulaysanay in ay u sameeyaan meel ay ka koraan marka seeda waxaan dareemaa inuu yahay mid gaar ahoo gaarigeeda ka duwan yahay kuwii kale taasna waan ka cudur daaranaynaa laakiin waxaan rajaynaynaa in dadka noocaas oo kale ayagana baahiyadu si gaara loo haqabtiri karo annaga qof kastoo soomaaliyeed siiba dadka baahiyaha gaarka qaba waa inaan mudnaan gaara siino waana qorshaha aan maaragtay maamulka gobolkan ku howlgelayo midan kale oo ah arrimaha canshuuraha waa jiri karaa in canshuurihii dowladdii dhexe iyo si dowladda hoose maaragtay hay-ado kala duwan ay u tageen haddana arrinta ah in dad muxuu ahaa canshuurta warsanaya waxaa la qof walba inuusan canshuurta cidda weydiinayso inuu hubiyo ciddii saxda inay tahay si aysan gacan qalada ugu dhicin annaga waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeyan waxaan wadnaa nidaam electroniga in la sameeyo oo aan lagu qaldami karin laakiin inta ka horeyso dad baa jira oo iska tuugo oo isku dayaya inay shacabkii si kale wax uga qaadaan taasna mid la aqbali karo maaha marka taasna dadaalkeedu waa wadnaa midaan ah gaarista degmooyinka toddobiyo tobanka degmo runtii hadda waa markii ugu wanaagsanaayo degmo walbo oo aan daadejinay maamulkii degmadii howlihii laga bixinayo ilaa waaxdii ilaa laantii jimcihii hadda aan maaragtay kormeerkaan sameyneynin goobaha aan tagnay waa meelaha ugu shishaysa magaalada ay ka mid yahay daarisalaam hiliwaa meesheeda ugu ugu ugu shishaysa dainile gares valley ilaa iyo jasiira iyo kaxda ujeedadana waxay ahayd bal inaan soo kormeerno daafaha magaalada oo qeybna ka ahayd xasilinta in meel walba oo magaaladan kasoo gelayso waddo ah oo kooxaha nawaadiisku ay isku soo dhuuman karaan in ciidamo la geeyo si shacabka gudaha joogo ay nabad iyo amni u helaan marka arrimahaas oo dhanna waa arrimo aan maasdaalkeedana waa wadnaa waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano sida hore u sheegay aad baad u mahadsan tahay guddoomiye waxaad moodaa dhegaystayaashu inay aada u badan yihiin doonaya inay su-aala kaa weydiiyaan arrimaha amniga iyo guud ahaan gobolka banaadir bal dhegaysto kale ayaan jeclahay inaan u baaqay isagana walaal waad mahadsan tahay dahda v o eda waxaan magacaygu cabdifitaax maxamed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa magaalada jijige ee maamulka soomaalida etoobiya marka walaal guddoomiyaha waxaan weydiin lahaa maxaa had iyo jeer magaalada baaritaankeeda u badan la-yahay oo nabadgelyadeeda loo sugi la-yahay oo meel kasta maxaa baaritaan loo dhigi la-yahay say u dhuumanaysaa dadka dadka laynaya waan gartay marka waxaad ula jeedaa dadka qaraxyada iyo geysanaya iyo dilalka ha maxaa baaritaanku u badan la-yahay oo meel kasta looga baari la-yahay oo iskees kasta loo istaagi la-yahay weyaan ujeedadaydu aad baad u mahadsan tahay cabdifataax ayo aad iyo aad baa u mudanta adaa mudan walaala runtii cabdifatax aadaan uga mahad celinaa jigjiga inuu aad waxay kutusaysaa danaynta uu danaynayo magaalada muqdisho iyo caasimadii dalka oo hooyadii ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan ah arrimuhu sheegayna waa dadaalada hadda socda xasilinta ayay qayb ka tahay waan doonayno in qof kasta oo soomaaliyeed inuu si xor ah magaaladan ku maro amni iyo nabadeenna helo laba arrinba midna horta waa kooxaha argagixisada oo kale lagu yaqaano inay dadkii caburiyaan oo oo si handadaad ah ay- ay ku dhaliyaan amniga iyo nabadeynta laakiin annaga nidaam dowladeed baan nahay dowlad baan nahay maamul baan nahay een, xorriyadda qofka shaksigan iyadoo la ilaalinayo een, haddana amnigii in la sugana waa la rabaa marka taasaa eh, diideyso in maaragtay eh, meel walbaba eh, baarid laga wado laakiin haddana meelaha ugu muhiimsan baan daraasad ku sameynaa si shacabka amniga nabadeen loogu helo iyadana waxaan rajaynaynaa in dhowaanba laga maarmi doono eh, meelaha checkpointyada oo shacabku ay amnigooda iyagana ilaashan doonaan magaaladanna waxaan rabnaa annaga in ay kusoo noqoto sidii bartamaadkii ahaan jirtay oo qof walba gurigiisa ili- soo iridda u furan tahay inuu seexan karo gudoomiye arrimaha amniga markaynu ka hadlayno waxaa fooda inagu soo hayso maalmo koobani ka harsan yihiin bishii barakeysnayd ee ramadaan inta badan ee khibradda aynu ka dhaxalnay dhacdooyinkii sannadihii ugu dambeeyey oo dhandhacayey xilliga lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan weerarada ismiidaamiintu aad bay u badan yihiin ee dadkana cabsi iyo welwel baa ka muuqda oo ay kasii welwelayaan maxaa dhici doona maalmaha ramadaanta lagu jiro maxaa idinka qorshaysan ka gobol ahaan iyo guud ahaan ciidamada amniga iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya in lagaga hortago dhacdooyinka dadku cibaadadoodii ay welwel kasii qaadayaan
runtii arrintaas dadaal badan baa dowladdii federaalka iyo maamulka gobolka banaadir ba ka sameeyey markaan waxaa rabnaa caasimaddahan eh, muxuu ahaay, ramadaankan inuu ka duwanaado kuwii hore Eh, bisha barakeysan ee ramadaan waxaan rabnaa shaqs kastoo soomaaliyeed ee caasimadda jooga inuu eh, cibaadeysto una cibaadeysto si xor ah oo nabad ah Eh, taasna hadda shacabkii nasarkoodii ayaaba diyaar la ah inay maamulka gobolka iyo degmooyinkii iyo heedaha amniga kala shaqeeyaan ee barnaamijyadan aan kuu sheego darisayntii ha noqoto xasilintii oo si istaraatiijiyad aan u wadno ha noqoto ha noqoto wada shaqeynta hay-adihii amniga iyo maamulka gobolka iyo shacabka waxaan isleenahay markaan si wanaagsan baa loo wada diyaarsan yahay ee tan oo runtii aada u yaraynaysa ama hor istaagaysa in kooxaha nabadiidku ay u diidaan ummadda inay cibaadeystaan rajo weynna waan ka qabnaa dadaaladaasna eh, runtii waa kuwo aan tijaabinay oo isbuucyada lasoo dhaafay oo aan aada kalsoonina ugu qabno rajaynaynana qof kastoo nabadiid oo wax qarinaya in shacabka ay farta kuna kusoo siiqi doonaan qofkaasna eh, laga badbaadin doono shacabka inuu dhibaato u geysto gudoomiye waxa ay dadku leeyihiin mar kasta oo dowladdu qaadayso tallaabo ay amniga ku xoojinayso tallaabadaasi waxay noqotaa oo keliya in jidadka la xidho iyo isku socodka magaalada haddana jidadkaa xidhani ma joojiyaan dadkii qaraxyada waday ee dhibaatooda ka sameynayay magaalada ee waxay xanibaanuun dadkii shacbiga ahaa ee ganacsanayay ama danahooda ku socday magaalada bal arrintaa ka waran arrintaas runtii horta waa mid annaga ka maamul ahaan iyo dowladda federaalka iyo kooxda qarankaba marnaba lama ogola in eh, waa jidna la xiro eh, dhibna loo geysto shacabka haddana dhinaca kale waxaa mas-uuliyadii naga wada saaran tahay badbaadinta shacabka shacabka si kastoo lagu badbaadin karo eh, marmarka qaarkood amniga iyo sugidiisa eh, ma gasho mid cayaar cayaara taasa waxay keentaa in meelaha loo arko muhiimka in la xiro oo dareemkana shacabku marmara inuu aada eh, u dhibsado laakiin haddana waxa la badbaadiyey ayaa ka weyn eh, dhibka yar oo oo la dareemayo waxaan rajaynaynaa shacabka oo amnigooda ilaashada inay ku jirto danta taasoo looga maarmi doono dhagxaha la dhigayo oo jida su-aal kale haddii aan ku weydiiyo sidaynu ka war hayno xidhiirhka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabtu ee in dhowaale madmadow baa ku jiray amaba khilaaf baa soo kala dhex galay dadka degan gobolka banaadir waxay dareemayaan in khilaafkaasi uu gobolka keliya saameyn ku yeeshay oo gobolladii kale dal- dalka ee imaaraadku ka howlgelayeen inay howlahoogii iyo shaqooyinkii iyo adeegyadii ay ka qaban jireen ay sidooda u socdaan laakiin dadka ku nool magaalada muqdisho cisbitaaladii iyo adeegyadii ay u qaban jireen ay meesha ka baxeen marka khilaafkii imaaraadka iyo soomaaliya dhex maray saameyntiisii ma waxay qaab taban u wajahdo keliya magaalada muqdisho iyo dadka degan annaga runtii si kastaba magaaladan muqdisho waa caasimadii ummadda soomaaliyeed waa shacabkeedan shacab u taagan midnimada ummadda soomaaliyeed iyo wadajirka iyo dowladnimada iyo eh, muxuu ahaa soomaalida qabki ee lahaan jirtay marka annaga waxaan rabnaa eh, shacab isku tashada eh, ka maarma eh, muxuu ahaa eh, caalamka inay maaragtay mar walba wax noo qabtaan annaga waxaan rabnaa inaan wax istusno Eh, meesha aan rabnaa annaga ka maamul ahaan gobolka iyo dowladda federaalka waxay tahay isku tashi waxa la yidhahda ummadda soomaaliyeed inay isku tashadaan waxaanan aaminsanahay wax walba inaan qabsan karno marka taas annaga eh, shacabka gobolka muqdisho weligooda dhib kastoo soo mara wuxuu u jiray midnimo iyo wadajir waan gartay guddoomiye waad mahadsan tahay mar kale ayaan ku noqonayaa dhinaca dhegaystayaasha jecel inay barnaamijka inagala qayb galaan oo ay su-aale kaa weydiiyaan arrimaha gobolka banaadir aanu baaqa dhegaystaha xiga magacaygu waxa weeye sakariye cabdullaahi warsame joogo magaalada muqdisho Een, guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan weydiinayaa een, dhowr mar waxaa maqalnay een, maqaamka gobolka banaadir in hankii aan lahayn oo ahayd in maqaamka gobolka la helo tilaabo noocena uu ku daray addeed noocaasa inuuna siiyaan rabnaa zakariya aad iyo aad u mahadsan yahay waana uga mahad celinayaa Een, arrintan waa arrin runtii qorshaha ee, noogu jirta maamulka gobolka banaadir haddaan nahay Een, waxayna qayb ka tahay dib u eegista dastuurkii waxay qayb ka tahay dacaleyntii dalka Een, iyadana annaga qorshaheena wuxuu yahay kow in gobolka banaadir uu kamid yahay gobolada sideed iyo tobanka dalka sidaas daraaddeedna loo baahan yahay xuquuqda ay gobolada kale heleen inay helaan waxaan aaminsanahay muwaadin kastoo soomaaliyeed meel walbuu joogo inay isku xuquuq iyo inay helaan inay cadaaladda iyo sinaantana ku jirto dalkan u ron tahay sidaas daraaddeed annaga waxaan rabnaa nidaamkan iyo saameyntiisa inaan shacabka muqdishona lagala tashto shacabka talooyinkii ka timaada oo ah maqaamka iyo nooca ay rabaan inuu noqdo aan u gudbino hay-adihii dastuuriga ahaa ee dowladda federaalka taasna ay noqoto mid aan kor ka imaane mid ka timaada shacabka rabitaankiisa Eh, guddoomiye gabagabadii barnaamijka wicitaanka dhegaystayaasha ayaan soo gaadhnay annagoo wakhtigaaga kaaga mahad celinayna su-aashayda ugu dambaysaa waxay tahay dadka ku nool magaalada muqdisho amaba gobolka banaadir waxay inta badan ka cawdaan in cashuuraha laga qaado magaalada iyo en, dadka gobolka ku nool haddii ay tahay badda iyo berigaba hase ahaatee cashuurahaasi aan dib loogu soo celin oon adeegyadii ay dowladdu qaban lahayd aanay qabanin oo ay dadkii waxbarasho iyo caafimaad iyo amni midnaba aanay haysan haddana lacaga cashuuro laga qaadayo arrintaa maxaad kaga jawaabi lahayd runtii waa shacabkan horaan u sheegay ee gobolka banaadir runtii waa in looga mahad celiyo sida ay mar walba dowladnimada iyo nidaamka ay u jecel yihiin midnimada iyo wadajirka ummadana ugu taagan yihiin Een, canshuurahaas ay bixiyaanna waa canshuuro runtii dowladda federaalka ma jirteen haddaanan canshuurahaas gobolka banaadir een, aysan jirin dhinaca kale iyagana weli waxaan aaminsannahay een, canshuurahaas iyaga waa kuwo dekeda iyo airboort keliya laga qaado shacabkii waxaan rabnaa inay fahmaan ee, dowladnimadu waa waa iyaga in canshuuraha la bixiyo si adeegyadii bulshada aasaasiga loo dhiso hadda annaga muddada saddexda bilood aan joognay juhdi gelinay saameyntii roobabka inaan wax badan ka qabanno gurmud deg dega la sameeyo qarash badan lagu bixiyo Eh, sidoo kale waa in adeegyadii la daadejiyo shacabkii loo dhaweeyo in wadooyinkii laamiyada aan bilowno in eh, lasii dardargeliyo lasii dhiso Een, arrimahaas oo dhan in dabdamiskii iyo xarumihii adeegyada bulshada aan degmooyinka qaarkood eh, ka hergelino waxaas dhan waa waxa aan runtii een, eh, dhaqaalaha yareena soo galo lagu sameyn laakiin haddii canshuur qof walba uu bixin lahaa canshuurihii rasmiga ahana la qaadi lahaa waxaan aaminsanahay soomaaliya inay isku tashan lahayd marka taas ayaa wax walbaba ka qiimo badan
guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan iyo riisow waannu kaga hadlaynay xaaladda guud ee amniga gobolka banaadir waa naga intaa intaynu mar kala kulmaynana dhinacayga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sahri ciidle nuur ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana jabuuti waxaa maanta magaalada jabuuti ee jamhuuriyadda jabuuti ka furmay shilka shirka sagaal iyo afartanaad ee lagu faaqido arrimaha cimilada geeska afrika waxaana khubarada shirka ka qaybgelaysa ay saadaalinayaan roob kale oo dheeraada oo ka da'a gobolka warbixintan waxaa noo soo diray ramadaan muuse
shirkan oo socon doona laba maalmood waxaa si wada jira u soo qabanqaabiya afartii biloodba mar urur goboleedka igad iyo hay-adda cilmi-baadhista arrimaha saadaasha hawada ee degmada geeska afrika ee loo yaqaano ikbak ee fadhigeedu yahay magaalada nairobi agaasimaha guud ee wakaalada jabuuti ee saadaasha hawada maxamed ismaaciil nuur ayaa marka hore iiga waramay shirka shirkii u bilaabmay wuxuu soconayaa laba cisho waxaa ka soo qayb galay boqol iyo konton qof oo ka socda koob iyo toban waddan yurub qaar ka yimaadeen qaar waxay ka yimaadeen maxaa yeelay, maraykanka marka halkan waxaa lagu falaqaynayaa saddex bilood soo socda roobku say noqon doonaan waxaan ka hadlayaa waa ju- bish lixaad tod- shan- lixaad toddobaad sideedaad ilaa sagaalaad markaasi halkaasi waa kastaa regionka waxaa ka socda daadbaa ka socda maxaaheedey soomaaliya fatahaad baa ka dhacday maxaaheedey kenya marka waxaa la isweydiinayaa halkaas labada cisho la sheekaysanayo waa regionku maxaa u soo baxaya ma- roobabka ka dii doona waayo roobabka daaya waqtigaasi waa roobabka laga afka af soomaaliya karanta waa karanta roobabkeedii karanta roobabkeedu ma waxay noqon siyaado mise roobabka caadiya la heli doonaa baa la leeyahay saadaashu waa dad xoogaa carabka kusii dhufato halkee maraysa iminka hawsha iyo warbixinta diyaarinteedii waa la- madaxa la iskula jiraa waa la wadaa hawsha laakiin waxa weeyaan waxaa laleeyahay regionku hadduu ilahayna gaarsiiyo roob fiican buu heli doonaa hadduu ilahay laakiin beri warka u dambeeya beri heli heli doonta insha allah warkaad u gudbinaysaan muxuu yahay soo diyaargarooba maxaad odhan Ha, waxa weeye horta masiibo lagama hortegi kari laakiin masiibo lala tacaalo oo lasku diyaariya marka cid- cid- gurmadka waxaa ladu ma lala gaadho ummadda in las diyaariyo oo laga hortaga la dinshaa hadduu ilahay dhaca jabuuti oo kale maxaa la saadaalinaya jabuuti iyada waxaan leenahay saadaasheedu waxa weeyaan waa roob caadi aan heli doonaa hadduu ilaahay dhaa inkastoo ay saadaasheedu iminka beri ogaan doonno laakiin iminkaan roobka waa caadi baa laleeyahay hadduu ilahay cimiladu laakiin way kulushay jabuuti cimilada kulushahay waxaan galnay bishi sideed waxaa imid iyo imid jirtay amase dhadadu baalgin waxayday dhadadu aad bay u kacsan tahay marka waxa weeyaan dadku waa inay isdhowraan oo qabow dhul qabow fadhiistaan biyahana badsadaan soomaaliya oo kale maxaa la leeyahay iyada waan ognay dhibaatooyinkii beledweyne ka dhacay iyo fatahaadii webiga shabeelle balnogoor soomaaliya waxaa laleeyahay wa- iyagu roobab fiican bay helayaan weliba waxaa laga yaabaa roobabka xagaaya iyagu waxay yidhahdaan soomaaliga xagga waxay yidhahdaan xagaayada yidhaan roobabka xagaayadu inay siyaad noqdaan baa dhici karta agaasimaha wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi xasan ayaa isna ugu horrayn ii faahfaahiyey muhiimadda gaarka ee shirkan uu leeyahay soomaaliya runtii shirkan waa shirkii aad ee ka dhaco guud ahaan gobolka geeska africa waxaana lagu soo saaraa saadaasha roobabka iyo cimilada ee saddexda bil soo socota sanadkiina dhowr jeer baa la qabtaa ka qaybgalkeena soomaaliyana runtii waa mid hadduu uun bilow ahayn muddan ka qaybgalaynay mar kastana waxaan aan- aan- aan eegnaa isbedbedelka cimilada iyo iyo roobabka soo socda sidii loo loo saadaalin lahaa taasoo lagu salayn doono qorshaha dalka iyo in haddii ay dhibaato la- la- roobka hadday yaryihiin in loo diyaargaroobo hadday badanyihiinna loo diyaargaroobo en- en- en sidii wax loogu qaban lahaa waxaynu ogeyn eh, dhibaatooyinkii webiyadii fatahay soomaaliya howlahan oo kale maxay ka qaban karaan arrimahaas oo kale waa maxay waxaad ka fili kartaan runtii fatahaadu hadda dalka ka dhacday gaar ahaan een, labada webi jubba iyo shabeelle een, haba ugu sii darnaatay magaalada beledweyne waxaa lagu qia- waxaa lagu tilmaamay inay tahay een, masiibo qaran waana een, mas- een, fatahaad runtii dhibaato badan dalka u geysatay burbur dhaqaale guryihii laga qaxay beerihii iyo wixii oo dhan Een, shirkani een, wuxuu iftiimin doonaa een, maadaama hadda aan u joogno maanta inaan saadaal ka sameyno saddexda bil soo socda roobku suu noqon doono waxaan la ogaan doonaa in een, roobabka sii socon doonaan taasoo u baahan in loo diyaar garoobo iyo sidii eh, dadka guud ahaan communitiga weliba oo degan meelaha webiyadu inay ogaadaan runtii waxa ka soo baxa shirkan lana qorsheeyo saddexda bil soo socota in laga hortago ama loo diyaar garoobo een, een, guud ahaan dowladdii bulshadii sidii wax looga qaban lahaa wuxuuna ifin doonaa sii socoshada een, maadaama labadeena webi ay ka yimaadaan dhinaca sare etoobiya eh, waxaan u joognaa inaan ogaano roobka etoobiya saddex bil soo socota suu noqon doonaa maalinta berri ayaa lagu wadaa in la shaaciyo warbixinta rasmiga sida cad u qeexaysa roobabka iyo guud ahaan nooca saadaasha hawada ee degmada geeska afrika ay heli doonto saddexda bilood ee soo socda iyadoo inta badan la saadaalinayo amba lasii sheegayo in la heli doono roobab badan taasuna ay culays kale ku tahay dhulka soomaalida iyo kenya marka la eego dhibaatooyinkii dhowaan tegeygaasi ka dhacay ee fatahaadda webiyada rabadaan muuse v o a jibuuti
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a ee dalka jabuuti ramadaan muuse ayuu ahaa halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna gebagabadii idaacadda ayaanu kusii siqaynaa bal jacfar kuuka ayaan ka codsadayno mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn uu noogu celiyay jacfar mahadsanid caasha saraakiisha faransiiska ayaa sheegaya in ninkii ka dambeeyey weerarkii dhimashada sababay ee midida loo adeegsaday bartamaha baariis sabtidii uu ku dhashay jejniya sanadkii kii bilayska ayaa aabbihii ka haystay si ay su'aalo u weydiiyaan eedaysanaha ayaa midi la dhacay shan ruux mid ka mid a shantaasi oo jir ahaa ayaa durbaba geeriyooday wasiirka arrimaha gudaha gerard colombo ayaa sheegay axaddan maanta in afarta qof ee kale ay xaalad halis ahi ku jiraan hay-adda sirdoonka indonesiya ayaa sheegtay in ay ka shakisan tahay in kooxda taabacsan kooxda isis ee islaamiga ah ee lagu magacaabo jameeca ashura al dula ee loo soo gaabiyo jaad ay mas-uul ka tahay qaraxyada axaddan maanta ka dhacay saddex kiniisadood oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi
aad iyaad umahadsan tahay jacfar weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington dhinacii heesaha dabacsan jacfarow maxaan dhegeystayaashu haysaa cashay dhegeystayaashu waxaan usoo qabanayaa codkii macaanaa suldaan seyraar guhaad iyo heestiisii aamina
aragana u daawo dumarugu nasihi badan aminay dareenkii dugsigeennii baarashe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco araggana u daawo dumar ugu nasihi badan waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo degaanidaadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay waalidku dadaalo daacadku ahaaba diinta kugu barbaarsho quuxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadaayo dibnahaygu diideen inaan dibadda keenana degdegu ma fiican dib u hay xishada yidhi aminaa dareemiye dadkuyay ogaan kaleen hadalaan dadaayo dibnahaygu diideen inaan dibadda keenana degdegu ma fiican dib u hay xishada yidhi aminaa dareemiye dadkuyay ogaan kaleen anoo gaadhi wada dadan degaan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanaya kaymaa rabbi noogu deeqee laga helo dalkeenno ciidiisu tahay anoo gaadhi wada dadan degaan dheer u sii wado duhur xamar ka soo baxo doogu quruxdu leeyiyo daawanayo kaymaha rabbi noogu deeqe laga helo dalkeenno ciidiisu tahay dahab
codkaasi macaan ee suldaan seyraar guhaad iyo heestii aamina ayaannu dhegihiinna kaga sii tegaynaa intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaanu idinku dhaafaynaa aniga iyo caashicuud iyo bashiir abikarba nabadgelyo
jawharo dalxiis loo dalagiya beeruhu durba wada baxeeno intuu dararay maalkii dadku wada xandiyayaan duleedkeedii maaniman gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag gabadhii ii deeqdoo dumar ay wehelinayaan intu dadkii xidhay xalay webiga ay dul joogaan sawdayma kuma arag idilayana anigoon dareensiin intaan daad gureeyaan xafadid degmadii hodan daaradoodii geeyo intaan dhowga sii waday